mooshinka ka wada dowladda waa dad dakhligii jeebka u geli jiray waaye liajliya mashinka dadku markay ka keeni jireen mooshinka dowladda kharashay ku heli jireen dadka maanta sagaal bilood oo farmaajo jooga xilli wax la qaban kara maba joogaba ma aha waxa bili aadana shaqada qabanaya mashin ma qabanaya shaqada waxaan dhihi lahaa nimanka soomaaliyeed ee mashi oo mooshinka wada ay ku adeeganayaan shisheeyaha waa la garanayaa danta ay leeyihiin gabaal niman laga soo taabanayo waay yacni niman shisheeye u adeegayo waa waan garanaynaa mucaaradka etoobiya iyo kenya u adeegaan masaalix soomaaliyeedna niman wada ma ahan dowladda farmaajo wax way qabatay waxay qabatay wax yar tusaale waxaa ka ah dadkii xiraa labaatan iyo toddobada sano khalalaashaha waddankeena ka jira ee xabsiyada etoobiya lagu hilmaamuu soo daayay xasan cali khayre dakhliga maanta dowladdeena way kordhayaan hawadii soomaaliya ee ajaanibtu lacagteeda iska daldalanaysa soomaaliya lagu soo celinayaa farmaajo waxbuu qabanayaa waxaan dhihi lahaa jaanis ha la siiyo nimanka qowlaysatada ee mucaaradka ee khabiirka dadka ku haybkacsanayana waxaan dhihi lahaa labaatan iyo toddoba sano khabiir wax oo noo qabtay ma lahan horta ceeb haddii ay dad dilayso siyaasiyan ogay horta ceeb kow ka sii lehed laakiin ceebe dad ma disho taasaa alla mahatiya horta ninka dhahaayo dowladdii farmaajooyinkii la doortay dadkii isku soo baxay oo banaanbaxyada farxadii ku dheerneed sameeyey ayaa maanta baroor meel la jiifo amaba ka soo horjeestay taasi been ayuu ku sheegay boqolkiiba siddeetan iyo shan haddii uu farmaajo shal ahaa maanta boqolkiiba waa laba boqol sababtoo ah waxaad ka dheehan kartaa shacbiga markii aad eegto shal markaad tidhahdo farmaajo yaa taageersan tobanka qofood sideed ka mida haddii ay tidhahdo waan taageersannahay laba ka mida ayaad ka hor imaan jirta balse maanta tobanka qofood aada weydiiso dhammaantood wixii ku leeyaha sababtoo ah waxa uu isku keenay